halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan o ad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha julayna waa kow sannadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay kii juun maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda gobollada koonfureed oo ay ka soo wareegtay konton iyo siddeed sano hambalyo hambalyo ciid wanaagsan
waa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay dabaaldega munaasabadda kowda luuliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan onlf oo ka hadashay go'aankii ka soo baxay golaha xukuumadda etoobiya oo ka saartay ururkaasi liiska argagixisada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ururada u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta ee dalkan maraykanka ayaa banaanbaxyo ka dhigay gobollo kala duwan oo dalka ah dibadbaxyadan ayaa ah kuwo looga soo horjeedo go-aanka madaxweyne trump ee adeegsiga siyaasadda lagu tilmaamay mid ku aad adag una turaynin dadka magangelyaraadiska ah ururo u janjeera dhinaca siyaasadda bidix iyo ururada bulshada qaarkood ayaa soo qabanqaabiye banaanbaxyadan oo ka dhacay lix boqol oo goobood oo guud ahaan dalka maraykanka oo dhan ah
diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka una qaabilsanaa arrimaha asia ayaa shaqada ka tegaysa dhammaadka bisha julaay xilli ay socdaan wadahadallada xasaasiga ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi toddobaadyoon kadib markii ay singabore ku kulmeen madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda hither nort ayaa sheegtay in sihayaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee dhinaca bariga asia iyo arrimaha basifiga susan thornton ay ku dhawaaqday inay doonayso inay shaqada ka fiirisato dhammaadka bishan julaay waxaan si gaar ahneed uga mahad celinaya shaqadii iyo koganaanshaheedii adkeed ee wasaaradda iyo hogaaminteedii aan caadiga ahayn ay ka haysay muddadii sanadka iyo barkii lasoo dhaafay ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda hither thornton ayaa booskaasi waxaa u magacaabay madaxweyne donald trump bishii diseembar ee lasoo dhaafay iyadoo xafiis kale oo ay ka soo shaqaysay kadib markii uu trump xafiiska la wareegay sanadkii horraanteeda
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayo xuska maalinta xorriyada ee kowda luuliya waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste
xuska maalinta kowda luuliya oo ah markii ay gumaystaha talyaaniga ka xoroobeen gobollada koonfureed sidoo kalena ay israaceen waqooyi iyo koonfur oo ku beegneyd kowdii luuliya kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho dabaaldegga iyo weyneynta kowda luuliya oo ka dhacday aqalka dowladda hoose ee muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda saraakiisha ciidamada qalabka sida ururada bulshada rayidka wafdi ka socday dowladda jabuuti oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi iyo diblomaasiyiin ka tirsan waddamada ay soomaaliya gacansaarka leeyihiin munaasabadan lagu maamuusayay kowda luuliya ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey qiimaha ay shacabka soomaaliyeed ugu fadhiso maalintan caawa habeen farxad leh waa habeen qiiro badan waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay kowda luuliyo kii inkastoo aanan arkin oohin iyo farxad badan iyo soo jeed iyo aysan jirin laakiin kollayba waxaan isleeyahay in wax badan oo qiiro ah kulligeen ayna wada hayso dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay kii juun maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda gobollada koonfureed oo ay ka soo wareegtay konton iyo siddeed sano hambalyo hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ummad walba waxay leedahay taariikh astaan iyo maalmo uu hayaankooda qarannimo uu ka soo bilowday taariikhda ee jiilba jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka wadannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiib ah oo ku dhisan hab dimuqraadiyada madaxweyne farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in soomaalidu ay dib u milicsato maraaxiladii kala duwanaa ee loo soo maray halganka xornimo doonka islamarkaana la isbarbar dhigo maalmihii farxadda lahaa ee laga soo gudbay iyo heerka maanta la joogo xuskan iyo dabaaldegan macnihiisu uu wen yahay waxay tahay inaan dib u jilecno aan dib u milicsanno hayaankeennu halka uu ka soo bilowday jidka dheer uu soo maray halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha allah waxaa xusuus mudan in meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aad iyo aad u qurux badan iyo maalmo aad iyo aad iyaguna u qurux badnaa halgan sharaf leh oo dhalay xornimo midnimo iyo qaran soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanayo waxaa kale oo inoo muuqanaya in hayaankeennu ay ka mid ahaayeen maalmo aad iyo aad u adag oo u dhib badnaa xambaarsanaana dhibaatooyin fara badan loona baahan yahay inaan casharo aan ka baranno dabaaldegow waa shiidaal aan qaadanayno ina tusayana in dadka qaran xor leh calan iyo cod buuxda ama cod maxaan ku rahdaa cudud leh abuuray in ay awood u heli karaan ama awood u leeyihiin inay mid ka wanaagsan ay abuuraan oo ah dowladnimo iyo qarannimo buuxda madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda uu hogaaminayo ay ku howlan tahay xaqiijinta amniga iyo soo celinta nidaamkii lagu gaari lahaa hannaanka ku salaysan dowladnimada waxaana uu hoosta ka xariiqay in horumarka la doonayo in la higsado aan lagu gaari karin kala qaybsanaan balse lagu hanan karo midnimo oo qura waxaan nahay dowlad ku howlan hirgelinta iyo xoojinta ammaanka ammaankii iyo nabadii nabaddii dalka soomaaliyeed uu lahaan jiray waxaan idiin sheegayaa sidaas darteed waxaa dowladdaani aqoonsan tahay in heerka aan rabno inaan gaarno aynan ku gaari karin kala qaybsanaan iyo midnimo la'aan wadajir midnimo iyo cududeenna aan sugayno ayaan ku keeni karnaa waayaha cusub amaaan kula tartami karnaa caalamka taas ayaana waxaa waxaan ku noqon karnaa waxna kula qaybsan karnaa caalamka iyo dowladaha gobolka aan ku wada noolnahay walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta waxaan maraynaa meeshii aan maraynay lixdankii waxa ay ku kala duwan yihiin oo keliya maanta xaaladeennu waxay taagan tahay meel dadkeennu ay ku kala qaybsan yihiin meel dalkeennu ku kala qaybsan yahay meel ay jiri karto faragelin ka faa'iidaysanaya kala qaybsanaashaheenna waxaa loo baahan yahay inaan ka baranno wax badan xaaladda soomaaliya maanta ka jirta dabaaldega kowda luulyo ayaa intii uu soconayay waxaa lagu soo bandhigay filim dokumentari ah oo ka turjumaya qaabkii ay u dhacday israacii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur iyo hannaankii lagu doortay madaxweynihii ugu horreeyey ee ay soomaaliya yeelato kaasoo ahaa allaha u naxariistee aadan cabdulle cismaan aadan cadde gebagabadii munaasabadda lagu xusayey maalinta kowda luuliya ayaa soo idlaatay abbaaraha saacadda muqdisho markii ay ku beegnayd labaiyo tobankii saqdii dhexe waxaana xarunta dowladda hoose ee muqdisho laga saaray calanka soomaaliyeed iyadoo ciidamada baanbayduna ay garaacayeen muusikada astaanta u ah calanka taasoo xusuus iyo qiiraba ku beertay ka qaybgalayaashii goobta ku sugnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a ururka onalef ayaa soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay golaha xukuumadda etoobiya oo ka saaray ururkaasi liiska argagixisada cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahan ka waraystay xasan macalin oo ah madaxa warfaafinta onalef oo hadda ku sugan waddanka eritrea runtii waa go-aan dhexalgala oo aada iyo aad aan usoo dhaweynayno oo tilmaamaya dhibaatooyinkii etoobiya hadda ka hor jiray in la dhamayn doono waana barbilow fiican aad iyo aadna waana soo dhaweynaynaa hadda ka horra waanu sheegnay baaqii uu ra-isul wasaaraha ethoopia doctor abiy axmed uu soo noo soo jeediyey waanan aqbalnay v o da qaybta ahmaarigana way naga wareysatay waana soo dhaweynayna waan ku faraxsannahay maadaama oo aanu ahayn xaqudirir oo xorriyadoon ah halkan kale hubkaan wadnana aan u qaadnay ummadanana in afti laga qaado oo aayahooda ka tashadaan haddii ethoopia maanta arag garatay wixii dhibka noo geystay oo ay ka noqotay in aanan argixiso ahayn oon dad xaqooda iyo dantooda u diriraya iyo xuquuqdooda aan nahay aad iyo aad baan usoo dhaweyna waan ku faraxsannahay waxaad ku sugantihiin asmara ama caasimadda dalka eriteria maxay tahay tallaabada xigtaa hadda marka go-aankan soo baxay ee la qaadaya runtii urur ahaan barnaamijyo ku qotama isbedelada etoobiya ka socda ayaan diyaarinay istraatiijiyadahaas iyo barnaamijyada iyo qorshayooga aan dejinay qaybo kamid a waanu ku tallaabsan doonaa insha allah dhawaan haddana shirmadihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya saddexaad baan ku mashquulsannahay hawshaasuna qayb bay ka noqon doontaa wakti yar gudahoodna insha allah saxaafadda caalamka waan la wadaagi doonaa wixii aan go-aansanay kaga soo baxo insha allah marka taa laga yimaado waxaad tilmaantay inaad tihiin jabhada xornimo udirir ah dabcan muddo dheerna waad waad kusoo jirteen hawshan go-aankan hadda uu qaatay golaha wasiirada etoobiya islamarkaana baarlamaanka loo gudbiyey hadduu sidaa ku meel maro maisleedihiin mabdi-iin iyo waxaad u socoteen bay muhiimadu tahay in laga gaadho mise idinka laftarkiinu inaad gudihiiba gashaan ood ka mid noqotaan baa imanaysa maxaad ka filaysaan runtii xoreynta ogaadaniga waxay leedahay iilooyin istraatiijiyado iyo qorshooyin iyo ujeedooyin cadcad oo caalamka o dhan ay og yihiin iyadana waa qiimeyn doonaa kullibana waxaa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday oo mar haddii dowladda etoobiya ay ogolaatay ama ay yaqiinsatay dhibaatooyinkii ay shacabka ogaadaniya ku haysay islamarkaana ay ka saartay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaniya listadii argixisada sida khaladkaa loo geliyey waxa waxaan dib u eegi doonaa qorshooyowga iyo barnaamijyada aan ku soconay islamarkaana waxay noqon doontaa go-aanka mashweynaha iyo golaha dhexe iyo maratay ay doortaan mas-uuliyiinta cusub ee markaa insha allah ugu dhawaaqo go-aamada ay gaaraan iyadoo laga turjumayo nabaadiyada guud ee u dejisan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaniya ayaanu iswaafajin doonaa isbedelada etoobiya ka socda iyo geeska africa islamarkaana waxaan rajeynaynaa wax badan oo positiifa oo ummadda shacabka ogaadanaya inta badan dhibku ku haystay in xal degdega laga gaaro ognahay ra-isul wasaaraha etoobiya inuu diyaar baan u ahay arrintaa in xal laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa xasan macalin oo ah madaxa warfaafinta jabhadda onalaf waxaana uu ku sugnaa waddanka eritreya khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shirwac
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa u dabaaldegaya guusha dhowaanay ka gaadheen doorashadii ka dhacday gobolka ontario kadib markii ay yeesheen xildhibaankii ugu horreeyey oo soomaali ah dabaaldega ayaa imanaya xili la dhaariyey dog ford oo ku guuleystay madaxa gobolkaasi ontario faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda canada xuseen nuur xaaji munaasabadda ayaa ahayd mid soomaalidu ay ku ilaabayeen daalkii ugu yimid dadaalkii ay u galeen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaankii ugu horreeyey oo soomaali ah oo ku matala baarlamanka queensburg fanaaniin caanaha oo ay ka mid yihiin axmed naaji sacad iyo faadimo cali nagroma ayaa ka qaybgalay munaasabadda kuwaasoo heese ka qaadiyey dadkii kale ee ka qaybgalay munaasabadda ayaa laga dareemayay farxad iyagoo tilmaamay in faysal xasan uu wax badan u qaban doono soomaalida iyo guud ahaan dadka degan xaafadda york south weston waxaanu maanta hananayoo aada muhiimad ay u tahay inay soomaalidu soo gaadho stage ay doonayso inay dhibkii intuu taabtay inay kaga gudubto oy u gudubto inay dowladda miiska meesha go-aanka lagu qaadanayo ay soo fadhiisato ay noloshooda iyo muxuuha ubadkooga iyo mustaqbalkooga ayagu muxuuha ay hogaankiisa qabtaan miiskana ay ku qabtaan ay ku dagaalamaan walaalkay faysal ayaan aad iyo aad u hambalyaynaya iyo dhammaan dadkii soo saaray ee ku dadaalay kaambeynnaradii dadkii oo dhan waa garanaya kaambeyn wuxuu yahay marka waad mahadsantihiin keliya maaha farxad maxay hayday soomaalida oo keliya waxay u tahay soomaali kanadiyanka carruurteeday u tahay cid kasta waanu hambalyaynanaa waxaan loo daal lama helo wax kasta oo loo dadaalo waa lagu daalaa daalka waxaa keeno wanaag daalka waxaa keeno shaqo fiican markaa qabato daaleysa marka insha allah annaga daalkeenni ma dareemayno because resortkaan gaarnay aa ka weyn faysal araaye daalkii aan daalnay waxa uuna yahay male ilaaha mahadleh dadka ka qaybgalay munaasabadda ayaa sidoo kale xusay in guusha faysal ay dhiirigelin u tahay dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay dalkan iyo kuwa ku soo barbaaray years baynu waddankan joognaa waxaad moodaa soomaalida hadda inay u soo iftiintay in ay politicska galaan marka micnuhu waxa weye ciyaalada soomaalida ah oo halkan ku dhashay ama kuwa ayagoo yaryar waddankan yimid dee wax micnaheeda waxa weye waad carari kartaan ma wax ku celinaya ma leh nimankan axmed xuseen faysal iyo inta hadda cararayso insha allah guulaysan doonto ha idiin noqdaan example faysal xasan ayaa mahadcelin kadib sheegay in xafiiskiisu uu ka furan doono meel aan ka fogeyn soomaalida wuxuu kaloo xusay inuu ku dadaali doono wax kaqabashada dhibaatooyinka haysta dadka ku nool xaafadiisa waxaan doonayna xafiiska aan furayno hadduu ilaahay yidhaahdo inuu noqdo mid dadka aan ka fogayno xaafadooda ku dhex yaala si aan adeega ugu fududayno waxaan kaloo aan doonayna aan la dagaalano midabta koorka xooggan ee ka jira hadday noqon lahayd inshuranska gaadiidka oo runtii ku salaysan qofka xaafadda uu degan yahay iyo bosol koorkiisa taasoo runtii ah midabta koor gaara oo aan xaafadaha kale aysan la qabin xaafadeenna iyo xaafado kale oo fara badan waxa weeyaan waa qaalibay ku tahay inshuranska taana waxa weeyaan waxaanan loo dulqaadan karaynin marka waxyaabaha waxa weeyaan
soomaalida ku nool xaafadda york south weston ayaa nasiib u yeeshay inay helaan laba xildhibaan oo ku matala baarlamanka gobolkan ontario iyo kan federaalka kuwaasoo kale ah faysal xasan iyo axmed xuseen xuseen nuur xaaji v o a toronto
ciyaarihii adduunka wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan ha yeeshee aynu ku horeyno ciyaaraha toddobaadka soomaalida ayaa ka furmay gobolka minnesota ee waddanka mareykanka shalay gelinkii dambe ciyaarahan oo la qabanayo sanadkoodii sagaalaad ayaa sanadkan waxaa ka qaybgelaya afar iyo labaatan kooxood oo ka kala socda labaiyo toban gobol oo mareykan ah iyo koox ka socota waddanka canada kulan ka mid ah ciyaarihii furitaanka ayaa waxaa la dhigay koob loogu maamuusaya allaha u naxariistay guddoomiye cabdi cali oo ahaa guddoomiyihii hore ee isboortiga gobolka minnesota kaasoo dhowaan ku geeriyooday waddanka kenya haddaba maxamuud mascade ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha tababare axmed cabdi ismaaciil
horta koobkan waxaa ka soo qaybgalay laba iyo toban tiim oo minnesota ah iyo koo iyo toban tiim oo kala duwan oo ka imaadeen isteydyada ay soomaalida degaan iyo tiim ka yimaada waddanka canada vancouver marka wuxuu soconayaa juun soddonkeeda ilaa julaay sabankeena sideed beri ayuu soconaya sabti to sabti waxaana ay maaragtay u dhacayaan cayaaraha sidan aa aragtaan subaxda sabtida oo bilaabanaysa iyo axadda maanta ayay furmeen tobankii subaxnimo hadda aragtaan geemka ugu dambeeye weeye
marka kooxu aad bay u badan yihiin afar iyo labaatan kooxood kooxa sahlan ma ahan marka maalintii ilaa meeqa kulan ayaad ugu tala gasheen inaad ciyaartaan sabtida iyo axadoo kale sideed geym ayaa dhacayso wuxuu bilaabanaya tobanka subaxnimo wuxuu dhammaanaya tobanka habeennimo maalinta isniinta iyo talaadada waxay ku dheelayaan laba garoon oo kala duwan oo ay jaamacadda st thomas leedahay halkaas oo sidii world cupka ay maaragtay u kala dheelayso schedulkana ay maaragtay saas u fidgaraynayso maalmaha marka caadiga ah ee shaqada sida isniinta ilaa jimcahoo kale kulammadu way kooban yihiin oo kulamada lama ciyaarayo sidaaba ha isniinta ku egeen kulammada talaadada markii la gaaro waxaa jirto israareebkii oo maaragta lix iyo tobanka kadibna maalinta arbacada waa la nasanayaa ciyaartooy yaryar oo ahaaye oo akaademi ah oo waxaa jiraan lix sano ilaa iyo labaiyo toban jiro ah oo aan ugu talagalna maaragtay inay geemka minnesota united iyo toronto oo mls ka qaadeen inay soo fiirsadaan
waa garta haddii aad iiga waranto waxaa galabta halkan aad dhigteen koob isla markaasina labada kooxood ee kentaki luwovin magaalada yaraad ka socota iyo t c oo gobolka minnesota ayaana ciyaaraya koobkan goonida aad galabta dhigteen muxuu ku saabsan yahay koobkan waxaan ugu talagalnay ama ku xuseynay allah u naxariistee guddoomiyihii hore ee isboortiga minnesota mudane cabdi cali oo bil ka hor ku geeriyooday nairobi markaasna sidaa la socotid isboortiga nin maaragtay weyn ama bulshada ku weyn markuu dhinto waxaa loo sameeyaa memorial yar oo maaragta ama xusuus marka cabdi cali ayaan ugu talagalnay maadaama uu ahaa nin maaragta aad u firfircoon dhanka isboortiga ugu firfircoon dhallinyarada isboortiga
marka koobkiisa maxaad ugu xulateen labadan kooxood inaad dhex dhigtaan
mar walba gameka primaryga oo maaragta maalinta furitaanka ah ayaa ku soo aaday t c iyo kentucky waana laba tim oo fiican oo comparative ah marka sababta taasaa keentay laakiin ma aha tiimanka kale inay maaragtay ka duwan tahay laakiin wakhtiga iyo maaragtay iyo iyo iyo primary timeka keenay
kooch axmed haddii aan ku weydiiyo ciyaarihiin waxay ku soo beegmayaan xilli ee magaaladan minneabolis ee dhallinyarada ay ku soo noqdeen mad kale ee qalalaasya dhexdooda ahaa oo dhowaantan laba qof oo dhallinyaraha soomaalida gobolkan ee lagu dilay siyaabo kala duwan dhallinyaro badan baad goob isku keenaysaan weliba aad u da'yar sideed u ilaalinaysaan amniga dhallintaasi faraha badan ee goobta isku imaanaysa si aanay u dhicin in dhexdooda ama isdagaalaan ama kuwo kale oo dagaalamaya aysan u imaanin oo dhibaato u geysanin walaahi sidaa la socota masaxdo magaaladeenna laba beri ka hor waxaa ku dhinta laba dhallinyaro ah marka annaga marka aan ka shaqaynayno eventigan waxaan ugu talagalnay safeka lomber one ama maaragtay amniga inaan sugno sidaa la socotid waxaa joogaan hadda garoonka kaaga muuqdo afar boliis oo st bol boliis ah iyo afar ay jaamacadda st thomas oo maaragtay sukuurid ah marka xoogga waxaan aad u saarnaa nabadda iyo amniga
ugu dambayntii koobka goobnaad soo gebagabaynaysaan maxaase idii qorshaysan koobka waxaan soo gebagabeynaynaa bisha julaay toddobadeeda oo maalinta ay sabtida tahay koobka intaa lagu dheelayaa laakiin xafladda weyn waxay ka dhacaysaa jigjiga mool dadka oo dhanna isugu imaanayaan awoore iyo maaragta ama abaalmarino iyo maaragtay iyo iyo communitiga abaalmarino loogu talagalay iyo koobkii iyo dadkii dhaliyo cayaartooyda kan ugu fiicnaa kan goolisha ugu fiicnaa kan gooliga ugu fiicnaa waxaasoo dhan lagu siinayo kadibna xaflad yar oo maaragtay oo oo iska dhalinyarnimoa maaragtay ama xaflad yaraha ka dambeyso oo maaragtay ceremoniga ah
kaasi waxuu ahaa tobabare axmed cabdi ismaaciil oo u waramaya wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a haatanna aan ka codsado jamaal axmed cismaan oo barbarkayga fadhiya bal in qodobadii ugu door korona ciyaarihii adduunka ee xiisaha lahaa uu inoo soo qabto
aad baad mahadsantahay xuseen kulanti wanaagsan dhegaystayaal ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee ka soconaya waddanka ruushka ayaa weli waxa ay yihiin kuwo si mucjisala u socda oo shalay waxaa markaa boorsooyinkoodu ka xirtay waddanka ruushka lagana diray labada laacib ee dunida ugu wanaagsan ee kubadda cagta ciyaaraha tobankii sane ugu dambaysane ay ahaayeen kuwo si aada ugu tartamayay waddamadii ay kala wateen ee lionel messi oo argentina iyo christian ronaldo oo bortugiiska kulanka hore faransiiska ayaa afar gool iyo saddex waxay kaga adkaadeen xulka dalka argentina kelen imbabe ayaa waxa uu ahaa ciyaartooygii ciyaartaasi loo aqoonsaday inuu wanaagsanaa waxaana uu argentina ka dheliyey laba gool isagoo gool rigoorana keenay markaasi kaas oo uu dhaliyey ciyaaryahanka antwa grisman argentina saddexda goolo ay dhalisay waxa uu dhaliyey angel di maria gabriel markedo iyo sergio aguero oo isagu beddel ku soo galay taa micneheedu waxay tahay in argentina ay ka hartay koobkan oo kwarfaynalaha ay usii gudubtay kooxda faransiiska sidoo kale bortuqiiska ayaa iyaguna waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulmeen xulka dalka urugway edison kabani ayaa noqday ciyaartooyga ugu wanaagsanaa ciyaartaasi laba gool oo qurux badan ayuuna waddankiisa u dheliyay bortuqiiska hal gool ayay dhaliyeen oo bareejo ahaa goolkaasina waxaa u dheliyey bebe balse daqiiqadii lixdan iyo labaad ayaa mar kale kabani gool kale u dheliyey xulka dalkiisa waana uu dhaawacmay ciyaartana waa laga saaray maanta waxaa dhici doonta kulamo kale oo ay kooxuu isku arki doonaan waddanka sbain wuxuu dheli doona kruashi ruushka halka kruashiya iyo denmarkna ay dheli doonaan oo kulanka labaad ah waannu arki doonnaa waddamada soo baxa waxaana idinku soo gudbin doonaa wararka ciyaaraha idaacadaheenna iyo sidoo kale waxaad kala socon kartaan bogga v o a somaali dotcom iyo facebook aynu ku leenahay internetka halkaasaynu joogta ciyaarihii
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ciyaaraha halkaad kala socotaanna waa v o a haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanada kiin jaamac
garo jacaylkan adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayri garo jacaylkan adahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayri nafsigu ma gaboobo marbuu ku gahabaye kaalay garabkayga gacan isihi maanta nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi heega goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii gale ahaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji qiisihii galay maxaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adaahigeliye heedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin geedaha hoo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbi saaro hooseedhe geedaha hoo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbi saaro hooseedhe guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin garo jacaylka waa tahay dhegaystayaal heestaasi waxa ay gunaanad u ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayaan nigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo gohobaysa ha ku gacansay